laba sano ka hor ayay ahayd markii suuqa weyn ee waaxeen ee magaalada hargeysa uu gebi ahaanba shuuf beelay khasaare laxaadleh oo malaayiin dollar gaadhaya ayaa ka dhashay dabkaasi oo saacado badan socday kaasi oo damintiisa ay u soo gurmadeen gaadiidka dabka bakhtiya ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyo kuwa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya sida magaalada jigjiga sidoo kale waxaa gurmud maaliyadeed oo ballaadhan soo gaadhsiiyey guddiyada loo xil saaray qiimaynta khasaarihii suuqaasi waxaana soomaalidu meel ay joogtaba ay ka qayb qaateen dhaqaale bixin baaxaad leh oo ka imanaysay deegaanada ay soomaalidu ku nooshahay ha ugu badnaato qurbahuye haddaba madaxweyne biixi oo xalfaddii xadhigka jarka ka hadlay ayaa dib u milicsaday habeenkii uu gubtay suuqan weyn ee waaheen sekada inaga soo horjeedaa guriga yara ku xigay albaabkiisa fuulay jalanjaladiisa ayaa fuulay waxaa joogay dad badan oo hantidayaashii ahaa oo aada u weysan oo qaar ilmeynayeen ilaahay wuxuu afjirana waxaynu inoo go-aana inaynu isna meeshaa waanu dhisi karaynaa habeenlabaadkii ugu horreeyey wax deeq ahoo inoo ballan qaada madaxweynaha jabuuti dowladda jabuuti hal milyan baynu ugu deeq kabacdina waxaanu la hadalnay kuwa baanka adduunka oo lacag loogu talagalay wasaaradda maaliyaddu inay kabasitiga shisatoo milyan haysay iyadana waxaanu ku niri noo soo wareeji waxaanu ku caawin inaanu ku bilaabanaa dhismaha suuqa gutee dhowr cisho ka bacdina qolada xamar baa soo dirtay hal milyan mucaawina wixii kale ee ay adnabigu soo direen hay-adaha iyo dowladaha iyo baryada iyo u malayn maayo inay wax badan ka yimaadeen dadka dhallinyarada ah ee inta badan iminka joogtaa waxay la yaabanaayeen inaan lahaydii waxbana weydiin waxaa yimid intaan ogahay dhowr iyo labaatan wafdi oo u badan jimcida quruma ka dhaxaysa iyo qolada deeqbayaasha la ydhahda reer galbeedka u badan oo mid waliba halkan maray uu sawiray uu hadlay oanu caawina idhaahdeen ilaa maanta waa la sugaya ee sawirrada badan qaaday ee in badan miidiyaha laga dhegaystay layma soo sheegin wax dowladda garab maro ay soo gaadheen culimmada dowladduna xogkamay soo gaadhin taasi waxay noo sheegaysaa ninka dantiisa qabsan waaya ee isku kalsoonaan waaya ciidana wixiisa u qaban mayso sidoo kale madaxweyne biixi ayaa u mahadnaqay soomaalidii iskarab taagtay sidii uu u dhismi lahaa suuqa weyne waaheen waxaan uga mahadnaqayaa shacabka somalilan meelay joogaan baa hawshan sidii ay u galeen iyo siday wax uga qabteen kuwii wax lagu soo caawiyey soomaali ha ahaadeen kuwii ka xumaaday ee itaan waayey iyagana waa mahadnaqaynaa niyadda dadku markii midowdo uu isku tashado wax walba uu qaban karaa waxaan aad iyoad mahadnaqayn dhammaan shacbiga soomaalida arrintan iyagaa dhisay isutagoodii baa keenay ismaqalkii ay mustaqalay baa keenay ilaahayna waan uga mahadnaqaynaa inaan maalintiina joognay maantana inu soo gaarsiiyey
xamse cali jeesto v o a hargeysa